dagaalku wuxuu ka dhacay meel annaga noo jirta magaalo madaxda u jirto soddon kilomitir oo la yidhaahdo tuulo la yidhaahdo dudumaara yaa bilaabay dagaalka dagaalka waxaa bilaabay ciidanka dawladdii oo ciidanka koonfur galbeed ayaa weer ka qaaday dagaalka bilaabay kabacdi maxaa ka dhacay meesha ha marka ciidamada weerar qaaday nimankaas nabadiidkii faraysan ay leeyihiin ayaa ciidanka weeraray markaa dagaala meesha ku dhex maray nimankii nabadiidka hayo ciidamada dawladda marka alxamdulilah guul badana laga soo gaaray ciidankeena soomaaliya guul badan ay kasoo gaareen dhamashiyo dhaawac badanaa loo geystay nimankii khawaarijiintii annaga ciidankeena kolley dhabaatay meel dagaal ka dhahay waad garanaysaa dhamasho waa jirta laakiin ayaa naga khasaaro badan khasaaro badana manaa ayaa loo geystay marka meeshii oo tuuladiina waa laga qabsaday marka dagaalka saasoo dhahay waaye khasaaraha imisaa idin kala gaaray dhinaciina haddaad ku horrayso annaga shan qofood waa naga dhinteen afar qofood dhaawacna waan leenahay ciidankeena soomaaliya nimankaas nabadiidkeena dhimashadooda waa toban dhaawacoodana waa toban iyo kow marka khasaaro badana loo geystay tuuladiina waa laga qabsaday marka dhibaatooyinkaasa loo geystay hadda tuuladii yaa jooga tuuli tuulada ciidankeena qabsaday ciidanka dawladda qabsaday marka ilaa hadda ciidankeena ku sugan marka xaalad saas u dhacday nimankeena kolleyba ayagana miidkooda iyo baktidooda waa la carareen xaalada saasa u dhacday maxaa ka jiray meesha oo maanta loo aaday haarunow annaga saa la socota haddaanay gobolka bakool waxaa dagaal naga dhexeeya nimankaa nabadiidka dagaal badana naga dhexeeyo mar kasta waa dagaal waa iskaga hor imaanaa waa dagaalnaa ilaan deegaamadii nimanka nabaddu diiday waa ayaga deganaasha loo diiday ummadan oo ku nool gobolka bakool marka markas anaga waa waa waxaa naga dhexeeya dagaal oo joog joogto ah marka meel alaana meeshii ayagu isku soo aruuriyaan mase aan ku ogaano inay fariisimo ay kuleeyihiin ciidanka waxa u qorshaysan in meeshaas weeraraan marka dagaalka dagaal hadda bilaawday maa dagaal horey nooga dhexe noo dhexeeya waaye waayahay waxaad ii sheegtaa guddoomiye dhinacyo fara badan bay ka joogaan xudur xudur iyo waajid way kala go-an tahay xudur iyo luuq way kala go-an tahay dhinaca xudur iyo waxa isku furan ceel berde marka inkastoo markaad ceel berde tegaysaan dagaal baa idin qabsada marka nimanku dhinac kasta idinka joogaan soo lama dhihi karo ha runta waayo haarunow dhinac kasta naga jiraan marka nin walooba deegaankiis deegaanka asaga joogo maanta waa la socotaa dawladaha inay ayaga jididka isku furaan ummadii jidka loo furo xamar iyo baydhow waa kala xiran yihiin waad og tahay meel kas waa kala xiran tahay marka nimankaas annagana saas oo kale nahay markaa nin walooba deegaankiisa inay isku talagalo talagal sameeyo nimankaas nabadiidka la degaana mooyana haddii dawladda soomaaliya mase dawladaha jira ayaa akhbaar laga sugaa dalkan ayagaa badbaadin doona ummadaan ayagaa nimankaas cudurkaan kaa haddii la dhaho arrintaas waa nagu fogaatay run ahaantii annaga isku talagal waxaan samaynay ka deegaan ahaan ciidanka meesha noo joogo iyo shacabka iyo maamulada waxay ku talagaleen in nimankaas la degaanino annaga dunida ay joogaan aan weerarno jiidtaan u galno markas dagaalkaas ilaa dalkan laga saaro inaan la degaanan go-aankaas annaga ka deegaan ahaan u qaadani marka dagaalkaan ku jirna annaga jididna waa furi doonaa tuula tuulada ay joogaan annaga haddii aan jaanis aan weerno insha allah waa ku weerari doona haddii ilaa yidhaahdo marka dagaalkani ma waxau qayb ka yahay dagaallo xiriir ah oo aad qaadaysaan mise waa dagaal uun maalinla oo maanta ku eg waa meel kasta meelo badanaa isku hor joognaa meelo badanaa maanaa yaamaan saan u malaynaya haddii d haddii ilaa yidhaahdo meel ay joogaan badan waa habad waa ka dhici doona haddii ilaa yidhahdo insha allahu habad waa ka dhici doontaa meelo badan tuulooyin badan ayaga joogaan meelo badan tuulooyin ayaga haysaan habad waa waa waa ka dhici doontaa insha allah haddii ilaa yidhahdo